deegaana ka tirsan gobolka galguduud gaar ahaan kuwa dhaca bariga waxaa ka jira abaaro iyo cudurro iyadoo dadka qaarna ay gaajo iyo haraad u dhimanayaan afartan iyo siddeeddii saac ee lasoo dhaafay laba ruux ayaa u dhimatay oon iyo gaajo sidaa uu sheegay nin xogogaal ah oo warbaahinta uga warramay dhibaatooyinka kala duwan ee halkaa ka taagan xaaladda niyow ka taagan gobolka galgaduud bariga galgaduud qoftii labaad ayaa maanta ku dhimatay halkaa laga soo qaaday maydkeeda ku dhimatay abaar iyo dagaallo meeshii ugu darneed iyo cudurro suban ayaa bilowda hadda dhibaatadaas ayaa ka jirta hadda oo isbiirsada waa saddex aan mid loo xiirsado lahayn runtii gurmadna ma haysaan dadkan hadday biyo tahay iyo hadday raashin tahay iyo hadday daawo tahay midna ma haysato waa qofkii labaad weeye afartan iyo sideed saac gudahood wuxuu u dhintay baahi iyo oon ayuu u dhintay adeer bariga galgaduud weeye baxdo barigeeda waa suuno waa dhulka meersamage iyo halka loo yaqaan dhagax dheer oo iyaduna gobol bari ka xig bari ka xigta iyo soona cada kibriyo dhulkaas weeye dhulka dadku ay dhimashada hadda ka bilaabeen intaan ognahay may adeer xoolihii wayba dhammaadeen dhibaatooyin badan oo isbiirsaday ayaa loo sababeynayaa inay horseedeen xaaladaha ay wajahayaan dadkan waxaana ka mida dagaalada joogtada ah oo ay hurinayaan shisheeyaha iyo gacmo u adeega sida ay dadka qaar sheegayaan taas oo looga gol leeyahay in qabaa'ilka walaalaha ah lagu mashquuliyo dagaalo dhexdooda ah si aysan u fahmin cadowgooda dhabta ah xaalufka lagu haya dhirta ee ka jira dhulka ay ka taliyaan shisheeyaha iyo maamulada taabacsan ayaa sidoo kale qayb ka ah abaaraha iyo roob la-aanta